waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
doctor maxamed cabaas arintan turkiga howlgalkan uu ka wado waqooyiga ee syriya iyo runtii maraykanka oo meeshaasi ka baxay howlshaasi marar badan qofka markuu dhegaysto wax badan baa laga yaabaa inayn dad badan u kala cadaanin bal si kooban haddaad diiradda u saarto maxay tahay faragelintan turkiga ee bilaabatay markii maraykanka uun meesha uu saa oga baxay
bismillaahi araxmaan iraxiim madar adiga iyo laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s ee magaalada melbourne aad baad umahadsan tihiin hor ugu horaantii hardankan udhexeeya turkiya iyo qowmiyadan kurdidu wax hadda cusub ma aha muddo dheer oo hadda boqol sano ka badan ayaa intii khilaafadii cusmaaniyiinta burburtay oo dowladahan la sameeyey nidaamkan loo yaqaano nation state system oo ah turki baa wadankan la yidhaha wadankan suuriya la yidhaha kaas ciraaq baa la yidhaha systemka markii la sameeyey oo ah dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday kadib dagaalku saasuu u taagnaa madar markaa ma cusba laakiin arrinta hadda ku dhacday waxa weeye dhowr ujeeduu turkigu ka leeyahay ta ugu muhiimsan waxa weeye dhinacan suuriya waqooyiga niman kurdi ah baa degan oo jabhad aada u hubaysan leh oo lagu magacaabo y b g dhinacan turkigana waxaa ku jira oo dad oo dal turki ahaan ka tirsan dad aada u badan oo ah qoomiyadda ugu ballaaran turkida marka laga yimaado ee koonfurta turkiga degan nimankii la dhihi jiray b k k waa isku dad cabsida ugu weyn waxa weeye cabsida ay ka qabaan dowladda turkigu nimankan suuriya waqooyiga degan ee aada u hubaysan in nimankan ilmaadeeradooda ee turkiga degan ay hubeeyaan xagga amniga dowladda turkiguna uu khalkhal galo dhinacaas waa xagga amniga inay ka hortagaan khatarta midda labaad saddex milyan iyo toddoba boqol oo kun oo suuriyaan ah oo carab u badan oo soo qaxay baa turkiga degan culeyskaasuu rabaa inuu iska fudaydiyo oo uu dalkoodii ku celiyo meesha intuu nadiifiyo ta saddexaad waxa weeye erdogan oo culays soo fuulay xagga siyaasadda lagana yaabo inuu doorasho hordhaca uu ku dhawaaqo ayuu rabaa in uu taageero aada u badan uu kaga helo arrinta aadka u muhiimkana waxa weeye madar in hoosta laga xariiqo weerarkan intii uu qaaday dowladda turkigu looma kala harin mucaarad iyo muxaafid popularitigii ama qaabkii maaragtay loo taageersanaa madaxweyne ordogan aad ayuu cirka iskugu shareeray dadka turkiduna waxay caan ku yihiin dad qoomiyiin ah oo nationalistay u badan yihiin saddexdaasaa markaa lagu soo koobi karaya xagga amniga nimanka y b g in laiska ilaaliyo xuntiga inuu iska celiyo iyo xoogaha khilaafaadka gudaha ka saaran inuu balkor usoo kaco xisbigan maaragtay ordogan madaxda kayahay saddexdaasaa lagu soo koobi karaa
doctor gartay arrintaasi waa faa'iidooyinka ama horumarka markaasi uu beegsanayo erdogan iyo maamulkiisaasi balse dhanka kaleete saamayn kaleete iyadu miyaynan yeelan karin oo bad nin ku dhexdhacay miyuusan noqon karin iyada oo aan ognahay suuriya in ay awoodo kalena ku dhex jiraan oo cid walbaba iyadu danteeda halkaasi ay ka baadhanayso miyaynan taasi bilow ay noqon karinba inuu galay dhibaatadaasi sababtoo maraykanka durba hadda waxay bilaabeen cuqubado iyo howlo inuu ka hadlo inuu kusoo rogo haatanna wadaxaajood ay ka galeen
dowladda turkigu kolley dowlad weyn weeye taxadarkoodana way qabaan dagaalkuna uma fiicna inuu ahaado mid sii daba dheeraada arrintaana waxaad ka fahmaysaa dhulka ay sheegeen inay dagaalkan ay ku n ku eekeynayaan oo loogu magac daray maaragtay dagaalkii ololihii nabadda guga sidaa darteed ma rabaan dagaal daba dheeraada soddon kilomitr ama labaatan mayl bay rabaan inay waqooyiga gudaha u galaan labada awoodoodna wax isu dheeli tiran ma aha oo waa dowlad aada u xoog badan oo ah dowladda labaad ee ugu awooda badan gaashaanbuurta nato marka maraykanka laga yimaado iyo niman jabhad ah weeye marka khatar saa u badan oo dowlad lama dagaalamayaan dhulkana ma rabaan inay kusii fidaan marka waa dagaal ay ugu talagaleen inay dharbaaxo ku dhuftaan markay u baahdaana ay xakamayn karayaan laakiin dad badan oo siyaasadda rogrogaha waxay sheegayaan maraykanku kabixidda uu ka baxay in ay ku yaro jirtay waxoogaa dhagar ah in turkiga ballugaha loo geliyo dagaal dagaal markuu dhacana xagga amniga khalkhal baa ku imanaya iyo dhinaca dhaqaalaha laakiin waxay u badan tahay taxadirkooda inay dowladda turkigu qabaan
midda kale haatan heshiiskan maraykanku ay iyo turkigu haatan ay galeen iyo waxyaabihii ka soo baxay bal markaad eegto dhanka kaleetana ruushkii iyo turkigu laftoodina ay haatan sugayaan in iyagu laftoodu ay dhiilgareeyaan oo iyaguna dhankaasi howlo ay ka furmeen oo la sugayo shir iyo inay isugu yimaadaan sidaad marka u aragtaa inuu maraykanka dhanna la dhiilgareeyo oo culaysyadan maadaama oo kurdiyiintan maraykanku ay kolka horeba ay meesha ku aasaaseen dhanka kaleetana ruushkii oo dhan isaguna ka ilaalinaya suuriya iyo awoodaheeda waxan oo dhanba ku dhex jira sideed u aragtaa marka inuu isugu dheelitiri karo turkigu howlahaasi inuu si nabada oga dhex bixi karo
ciyaartan socota waxay u eg tahay turkigu inuu isagu yahay midka faa'iidada ku qaba madaxweyne ku-xigeenka maraykanka iyo madaxweynaha turkigu markay shalay kulmeen afar saac ayuu kulankoodu qaatay weriye australiana oo t v-ga la yidhaahdo channel ten uga soo warramayay dhinaca turkiga wuxuu ku tilmaamay kulanka afarta saac socday labada hogaamiye body languagekooda ama qaabkay u hadleeyeen waxaad u malaynaysay buu yidhi in ay goob tacsi a joogaan taas oo macnaha uu ka wada ay tahay laysuma qoslaynin laysuma marxabaynaynin waxay u ekeyd arrin oo maaragtay aad u aada u adag in laga hadlayo afar saac wuxuuna ku tilmaamay niman geeri jooga inay ahaayeen oo maaragtay tacsi kasoo qeyb galay qodobada waxaa maraykanku turkigu wuxuu codsaday cunaqabateyn ka saaran in laga qaado tu kale inaan lagu soo rogin bedelkeedana shan maalmood shan maalmood ayay dagaalka xakinayaan maraykanku wuxuu yidhi xabad joojin laakiin turkigu xabad joojin kuma aysan tilmaamin waxayna u eegteen markay ka afgobaadsadeen inay suurtagal tahay shantaa beri kadib inay ama wakti kale ay weerarka wadi karaan marka turki wuxuu codsaday maraykanku adaa nimankan hubeeyey jabhadda ah wadankayga ay amni xumo ku wadaan waa inaad hubka culus aad ka qaadaa cunaqabateyn ahay saarin shan beri ayaan markaa hagad gelinaya saas weeye inta lagu heshiiyey arrinta aadka u xiisaha badan waxa weeye markaa madan maxaa keenay ordogan oo weerarka intaa la ege baaxadda la qaaday dhowr beri ka hor inuu haddana uu hakiyo ma aha keliya inuu maraykanka qancinayo laakiin saaxiibkiisa rasmiga ah hadda oo wadanka ruushka ah ayaa talaadada soo socota labayo labaatanta bisha octoobar ayuu madaxweynaha turkigu tegayaa dalka ruushka magaalada xeebeedka soji la yidhaahdo ee ciyaaraha lagu qaban jiray ayay ku kulmayaan arrintan ay ka wada hadlayaan marka arrin ordogan markii horeba uu sii qorshaystay inuu ruushka ku qanciyo oo ah inuu dagaalka joojiyo tii unbuu maraykankana la wadaagay arrinta muhiimkana waxa weeye madar oo turkigu inuu hadda dagaalka aanuu sii wadin waxaa keenaya soddonka kilomitir ka badan hadday socdaan waxaynu ka warhaynaa dhammaan hawada dalka suuriya oo dhan ama airsbaceka suuriya oo dhan waxaa gacanta ku haya dowladda ruushka oo raadaaray dhigeen sidaa darteed hadday sheekadu saa kusii socoto waxaa isku dhacaya ciidamada cirka ee turkiga iyo ciidamadii difaaca hawada oo ruushka oo meesha degan oo iyagu wadanka oo dhan maamulaya ordogan isagoo taa og ruushkana ku qancin doona inaanu dagaalka sii wadayn ayuu maraykanka yidhi dagaalka waan joojinaya isla qodobadaas ayuu la tegi doonaa dalka ruushka marka labadii wadan ee ugu awooda badnaa adduunka xagga ciidan ahaan iyo dhaqaalaba ordogan saas uu la dhiilgaraynayaa marka taasaa keentay in uu hadda maaragtay dagaalkii si aan la filaynin uu maaragtay uu u joojiyo hadduu sii wadan waxay noqonaysaa inay ruushka isku dhacaan gartay doctor ugu dambaynta adoo soo koobaya dagaalkani mustaqbalka dhow iyo kan fogba sideed aad darasaysaa inuu kusoo afjarmayo ama uu kusoo koobmayo
adduunka waxaa ka jira dagaaladan maaragtay dadka la adeegsado maaragtay af carabigana waxaa aljaziira ku tilmaantay banaadiiq liliijaar qoryaa dad loo dhiibaya waa la ijaaranaya dagaalay dagaalamayaan sheekada meesha ka socota kurdida iyo hadda xitaa dowladda syria iyo dowladahan waaweyn ayaa badanaa marka turkiga laga reebo ayaa ayaa gameku ka dhexeeya sidaa darteed wejiga uu yeelan doono dagaalkani waktiga dhow iyo waktiga fog waxa weeye turkigu inuu dagaalka joojiyo nimankan jabhadda ah hubka ama meesha laga riixo dowladda ruushkuna inay ballan qaadi doonto in ay isu keento dalka turkiga oo rajab dayib ordogan hogaaminayo iyo dowladda suuriya oo maaragtay magaalada damashak in markaa ay arrintan murugsan iyo dagaalkan meesha ka socda wejiga dhow ay yeelanaysaa waxa weeye madar ruushka oo dhexdhexaadin doona dowladda syria ee bashaar al asad iyo dowladda turkiga oo maaragtay marka dowlad ahaan baa loo hadlay qolyahan kurdida oo meesha jooga maraykankuna aada u isticmaalayna waxay soo hoosgelayaan dalladan madaxweyne bashaar al asad iyadoon taa la gaadhinna hadda markay sheekadii ku xumaatay waxay dhaheen ciidamada suuriya ayaanu rabnaa inaanu la midowno oonu turkida iska dhicno marka wejigay yeelanaysa waxa weeye turkiga iyo syriya ayaa arrintan ka wada hadli doona waxaana ka odayeyn doona dowladda ruushka
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed cabaas oo aanu ka waraysanaynay xaaladaha ka taagan waqooyiga syriya oo ay howlgal ka samaynayeen waddanka turkiga haatanna ay hakiyeen muddo shan maalmooda aad ay aad umahadsan tahay doctor adigaa mudan badan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali